kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guri joogga xilligan xanuunka covid sagaal iyo toban uu jiray iyo weliba bahda fanka iyo suugaantu waxay ka yidhaahdeen dolaalo dheera degdegsiima badana ma dabaylo jaambaah dhimashiyo dil badana diriirtiisu kulula daafaha adduunyada bal maxaa u kala diray
waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ku saabsan taariikh nololeedkii allah u naxariistee boqorkii cuudka maxamuud ismaaciil xudaydi anigu intaan warka ku hayo heesta ugu caan weyn ee magaciisu meel walba oo ku galay oo xitaa af ingiriisi loo bedelay midhaheeda waa hees la yidhaaho uur hooyo
sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaad maqli doontaan magacayga runta ah waa burco jaama xirsi deeriye taasi waa kow magacayga labaadna waa nimcayasiin caraale waa faamigii caanbaxay waana faamigiisoo korsaday waxaa hadda aan usoo noqonoqdayn waxa weeyaan xoogaa broblema baa dareerkii korsaday igaga yimi marka wanigida ogsba joogay ogs markaa maxkamad baan furtay waa fanaanada nimce yaasiin caraale oo ka warramaysa waayaheedii fanka iyadoo qaybtanna si khaasa uga hadli doonta nolosheeda gaarka ah iyo weliba qaybo ka mid a heesaheedii u dambeeyey barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo intii xanuunka covid sagaal iyo toban ee u keeno fayraska corona uu dunida ka dilaacay waxa uu wax weyn iska bedelay noloshii caadiga ahayd ee guud ahaanba dunidu ay ku noolayd iyadoo la sameeyey tallaabooyin kala duwan oo lagaga gaashaamanayo in aanu dadka haleelin xanuunkan oo sida la arkay haliso badan ay ku gadaaman yihiin waxaana talooyinka ugu waaweyn ee bulshada la siiya ugu horraysa inay kala durkaan iyo weliba inay guryaha joogaan inta ay awoodaan islamarkaana aanay bannaanka usoo bixin iyagoo wax muhiima soo qabsanaya mooyaane waxaana intaasi barbar socota haddaba dadaallo ay qayba bulshada ka mid ahi ay ugu jiraan in ay dadka u sheegaan tallaabooyinkaasi siday u qaadi lahaayeen waxaana ka mid a qaybaha sameeya wacyigelinaha kala duwan bahda suugaanta oo iyaguna doorkooga ka qaata arrimahan bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan maxamed muumin ababe oo ah halabuur oo ku nool dalka jabuuti islamarkaana barnaamijka cawayska washington la wadaagay maase uu bulshada ugu sheegayo guri joogga iyo weliba faa'iidada uu leeyahay
kolley shir wacow suugaantu waxay ahaan jirtay warfaafinta ama war isgaadhsiinta ummadda soomaaliyeed bay ahayd markeedii horeba wax kasta oo soo kordha iyo wax kasta oo ummadda kusoo biiraba waxaa lagaga hadli jiray suugaanta taasaana la iskugu waxaana ka dhigi jirtay wax waara oo murkii taariikhda gala iyo wax la isku gaadhsiiyo oo markaaba la xafido oo dadku wax iskugu sheegaan sidaa darteed weli anigu dee suugaantu waxaan filayaa inay roolkeedii weli way joogtaa un marka maasadan waxaan rabaa waxaa la yidhahdaa digniin bulsho yahay digniin culus wacyigelin dardaarana duco iyo awaajile iyo waana daacada innagana danteenna ah aan idiin daliilsha ee maqaliyo dareen wacan cudurkani dilaaga ah ee dunida soo galay dawo ma laha loo cuno irbad la isku dura ma leh debi iyo qardhaas ma leh waxa taa ka sii daran doolaalo dheera degdegsiima badana ma dabaylo jaambaah dhimashiyo dil badana diriirtiisu kulula daafaha adduunyada bal maxaa u kala diray sawkan sii durkaayee hadba meel ka daalacay sawkan dulundulceeyee kolba dal u tallaabsaday sawkani dul iyo hoos kolba dawlad weeraray sawkani duqeeyee dabarjaray ummado badan waa fayras taag daran oo aragga daymada isha lagu dareemayn waxa didiyey uunkii ee dawyo kala xidhay ee aan wax duuliyo u kacayn diyaaradii daabadi u soconayn doon iyo maraakiib uga ba'ay dekadihii waa tilmaan daliil u ah diciifnimada aadmigaah waxaa koonka dumin karaa suurta oo dayaantiyo duugankiiba noqon kara duri lagu fidmeeyee allow naga dulqaado dhexdeed wixii daran waana kii dad horeeyidhi dushaa la yska moosaa intaan daad ku soo gelin xuma lama dugsado oo dood jaahilnimo iyo digtoo lagu warqaata doqonnimo weeye halistani dilaaga ayaan weli u dihinnahay inaan wada dareenna ah waa shay daruuriya cudurkani dilaaga la dagaalankiisa iyo dawadiisu waxay tahay qof waliba docdiisa iyo degalkuu ku nool yahay yaanu dibadda uga bixin aad buu dhegaystayaal u mahadsanya abwaan maxamed muumin ababe oo maasadaasi barnaamijka cawayska washington la wadaagay dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku dhegaysateen qayb ka mid a taarikh nololeedkii allah u naxariistay marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi oo si weyn caan ugu ahaa oo laga yaqaanay sugaanta soomaalida islamarkaana heer uu ka gaadhayba lagu naanaysi jiray boqorka cuudka bal haddaba aan soo dhoweeyo brofeser axmed ismaaciil samater oo isaga takhasuskiisu yahay dhaqaalaha iyo siyaasadda kana mid a dadka sida gaarka ay isu yaqaaneen maxamuud ismaaciil xudaydi islamarkaana taariikhdiisa ka qoray intii uu noolaa waxaanay dhegaystayaal qaybtii hore haddaan dib idii xusuusiye ay noo joogtay xudaydi oo cabdilaahi qarshe uu usoo jeediyey amaba uu u sheegay inuu kama soo qaato ama uu soo iibsado haddii uu rabo inuu barto hanaanka loo qaraaco bal haddaba aan idiin kala baxo brofeser samater oo halkii inooga sii ambaqaadi doonaa halka uu xudaydi iyo weliba kamankii ay iskala dhaceen amaba ay iskula dambeeyeen waxay ahayd magaalada jabuuti ayaa barashadiisa ugu weynay ay ka bilaabantay xagga kamanka labada qof ee si wanaagsan u baray iyadoo yaro cilmi haysan u baray magacooga wuxuu yidhi nin waxa la odhan jiray ay wada dhinteen imika alla u naxariistee cabdi afweyne nin la odhan jiray oo magaalada jabuuti deganaa iyo nin kale oo aada loo yaqaano oo fanaan weyn ahaayo xasan nahaari la odhan jiray oo kamanka yaqaanay labadaasaa u furay miftaaxa ugu horeeyey oo tusay xarigga sida loo adkeeyey iyo gacanta sida loo macaaneeyo isagoo markaa barbarad aha marka laga yimaaday inuu kamankaasi si fiican u barto iyo dee durbaanko marka horeba u aada u jeclaaya tumi jiray dhinaca riwaayaduhu isku dayay iyada laftarkeeda oo da inuu riwaayada sameeyo riwaayaddii ugu horreyso ee uu coriyo ama uu sameeya maxay ahayd wuxuu igu yidhi tii ugu horreysay ee maanta taariikhda gashay waxaan u bixiyey buu yidhi dalad dalad dalade waxa uu uga jeedina waxa weeye kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii somalilandna gobonnimada ay qaadatay iyo somaliland iyo soomaaliyana ay isku soo biireen ee jamhuuriyadda soomaalida ay noqdeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii julay dalad ayuu u bixiyey riwaayaddaah marka taasi ayuu ayuu ayuu ku bilaabay halkaasi ayaa dabadeetana magaciisii uu kusii baxay waan gartay haddaynu taa ka nimaadno rofesore magac baa dee wacaan ku yahay layidhaha xudaydi oo inta badan loo yaqaano aadna loogu yaqaano magacaasi xudaydi siduu ugu baxay si halku ka yimi warka aniga isoo gaariyay isaguna mara ii taabtay wuxuu yidhi dhowr meelood ayuu warkaasu ka soo baxay naanaystu ay ka soo baxday laakiin waxay naanaystu ka imanaysaa marka ugu dambaysa magaalada la yidhaaha xudayda ee ku taalla dee yaman ku taalla halkaasuu ugu horreeyey markuu waddanka soo gelayey xaggan somaliland au ka imanayay waktigii ingiriiska magaalada markuu au ka yimid soo degay dadkii au yaro bartay ayaa wuxuu arkay oona fahmay magaalada cadani inay ka weyn tahay oo ay tahay furdadii ballaadhnayd ee de shaqada adduunyada cadan yaman uga iman jirtay inay tahay magaalada cadan kolkaa cadan buu markii dambe degdeg ugu guuray cadan markuu yimid waana nin aada u yar waktigaas dee si dhalinyaradii kale cadan a ugu yimid iskuolka la gelayay waxaa looga garto ayaa la yidhi ninkani xaguu ka yimid dhalinyaradii magaalada xudayda waa xudaydi ayaa loo bixiyey dadkeenuna taa way isku leeyihiin oo markaad magaaladaada ka tagteed meel kala tagto haddaad tahay reer saylac ood burco tagto de way aada u suurtogeli kartaa in la yidhaaho waa hebel waa saylici waa ninkii saylicigii inankii saylicigii waa in la yidhaaho marka sidaasu magaciisu ku noqday magaalada xudeyda ee a kusoo horreeyay adiin fankiisu dee si aad waad carrabaabtay dee yamanna waa joogay dhinaca somalilandna waa tegay oo hargeysoo kale iyada muddo waa joogay fanaaniintii iyo abwaanadii kala duwanaana halkaa way ku kulmeen muddo kadib wuxuu u wareegay dhinaca iyo magaalada jabuuti garaa iyo waddanka jabuuti jamhuuriyadda jabuuti maxaa keenay inuu wareego samudinta ilag buu halkaa ku noolaa sugaantii curiye maxaa ka mid ahaa intaa halkaa u joogo horta dee cadan iyo dhulkaa yeman wuxuu joogay ilaa shan iyo labaatan jirkiisii wuxuu igu yidhi doob guuraan baan ahaa buu yidhi waktigaas markaas ilaa shan iyo labaatan jirkii halkaas u deganaa markaasuu dabadeetana ka tegay oo xagga somaliland buu markaa u ambabaxay oo au tegey somaliland markaa waktigaa au sheegaya waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii ayuu cadan ka tegey marka wuxuu maqlay radio hargeysa in la dhisay oo warkii radio hargeysa iyo magicii radio hargeysa markiiba soo gaadhay marka wuxuu jeclaystay isagoo dhegaysanaya radio hargeysa de inuu halkaa tago uu ka qayb noqdo dadka fanaaniinta ee halkaa jooga oo durbaanka xitaa aturo atumo ayu ayuu doonayay marka cadan sidaasuu uga tegey sidaasuu u tegey marka somaliland ayuu tegey magaalada hargeysa ayuu doonayay inuu ku horeeyo casuumadana waxa u keenay markaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii maxamed xaashi cabdi oo ahaa sarkaal sare ka ahaa radio hargeysa oo dadkii b b c dana ka shaqayn jiray waktigaa noqon doona ayuu ahaa ayaa soo casuumay sidaasuu hargeysa ku yimid markaa hargeysa ayuu fadhiistay laakiin hargeysa intii aanu soo gelin wuxuu tegay magaalada dayaxa dayaxade waa ischool magaalo maaha waa ischoolku halkuu ka dhisnaa oo magaalada ceerigaabade ku dhow marka halkaasuu dadkii ay isku yar barteen kamankiibuu ayuu halkaa ka tumay waxoogaa riwaayad buu ku alifay harka riwaayadaasoo dabadeeta markii dambe la keenay magaalada burco waktiga ciidda ah magaalo ayuu u bixiyey riwaayada magaalo halkaasuu riwaayada burco lagu lagu dhegaystay si wanaagsan baa looga qayb galay magaciisa wuu sii faafay laakiin hargeysa markii uu soo degay uu fadhiistay uu muddo yar joogay hargeysa uu gudbay hargeysa muddo joogay marka radiogii jabuuti buu dhegeysanayay hargeysa inkasta oo dee radio hargeysa au yaro jeclaa haddana wuxuu wuxuu yidhi waxaan waan yaro quursaday waxaan markaa isidhi bal meel intan fanku kaga sii weyn yahay inaan tagaan doonayo marka magaalada jabuuti bay ila noqotay buu yidhi inay tahay meeshii marka jabuuti buu u guuray jabuuti buu halkaa joogay toddoba sannadood buu joogay jabuuti oo dad badan halkaa isku barteen fanaaniin halkaa joogto oo ugu horeeyo allah u naxariisteen in la odhan jiro caan ahaayo siciid xamar qoodh oo cod wanaagsanaayo halkaa ka hesi jiray ayay isku barteen oo kamankana tubi jiray markaynu ka hadlayna heesaha qaraamka codod kala duwan baa loo alifay amaba loo soo sameeyey qoloba waxa weeyaan qaraamkii waxay leeyihiin dee codod kala duwan baa lagu qaadaa se la tilmaamay isagu wuxuu ku lahaa nooc ka midoo isagu alifay baa jirtay oo uu ku soo biiriyey oo uu heesaha ku qaadi jiray fanaaniinta kalena ay ku qaadi jireen ma kaaga warramay taariikhda noocaasi u alifay oo dabcan sidaa la sheega rifton la odhan jiray iyo weliba halkay ahayd ha laxniyo badan wuu sameeyey laakiin oo riftor ay ka mid tahay oo dee laxniga oo u sameeyey laakiin anigu intaan warka ku hayo heesta ugu caan weyn ee magaciisu meel walba uu ku galay oo xitaa af ingiriisi loo bedelay midhaheeda waa hees la yidhaaho uur hooyo heestana wuxuu sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii waa heesta oo ku caanbaxay aniga sida ila tahay midhaheega xitaa codkeyga isagaa qaada dee laxnigana of course isagaa samaynaya iyo musica
heestaasi dabcan dee waa tilmaantay waa hees aadaa caan u ah fanaaniin kale way qaadaan isagana codkiisu ku qaaday isagaa laxankii waxoo dhanba tumay xilligaa uu sameeyey marka laga yimaado walaalkiibuu dirayey ujeeddada u sameynayey ma sheeko gaaro hoosaa ku hoos jirtay ma kaaga warramay iyada taa mise xidhiirka walaal laba qof walaalaa ka dhexeeyuunbay ahayd ha waxa in yar buu ii taabtay wuxuu igu yidhi wuxuu dhegaystay maxamed cabdiwahaab baan u malaynayaa inuu ahaa oo nin carabi ah wadamada carabta ah inuu misri ahaabaaban u malaynayaa marka isagaa ku heesay afkooga carabiga hees lu magaceega ku dhow yahay kaa oo walaalnimada laba qo laba nin oo walaala ah au kaga hadlayo tii baan dhegaystay buu yidhi marka guriga iyaga anagoo joogna malaha gabadh walaashii ah ayaan u malaynaya ayaa la dhegaysatay wixii bay fahmeen markaasay ku tidi oo adigu madaca midacaynkaasa samaysid marka halkaasaan u malaynayaa ra'yigu inuu ka yimid dee walaalna wuu lahaa markaasu abuuray anu waxaan qabaa heestaasu inay tahay mid aad iyo aad iyo aad cajiib u ah
hayskay la dhigay mudugya
heestaasi uu ku looqeynayey fanaanka maxamed saleebaan tubeec islamarkaana ereyadeeda iyo weliba laxankeedaba u lahaa maxamuud ismaaciil xudaydi haddii dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno qayb kale oo uu brofeseer samatar kaga hadli doono fanka soomaalida iyo xudaydi waxaad iyadana ku dhegaysan doontaan barnaamijka cawayska ee toddobaadka soo socda haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaadee waraysi dheer oo barnaamijka cawayska washington ay siisay fanaanada nimco yaasiin caraal iyadoo qaybtanna kaga hadli doonta nolosheeda khaaska ah gaar ahaan muranka labada qoys ka dhexeeya iyo weliba qaybo ka mida heesaheedii ugu dambeeyey ee ay soo saartay iyadoo fanaanaduna magaalada hargeysa ugu warantay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur waa hagaag nimca weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii caweyska washington ee v o a hargeysaynu ku kulanay beryahan muddooyinkan ugu dambeeyey way soo noqnoqonay aad baad usoo ila odigii wareystaan iyo nimcee aad iyo aad soo noqnoqotay manaq baa ku naqbaldayle
waxaa tahay fanaaniinta tirada yar ee magacooda u caan baxay maahae magac kalena loo yaqaano burcad jaamac xirsi magacaas siduu kuugu baxay sidoo kale bal waxaad nooga warantaa waxyaabaha hargeysa kugu soo celcelinaya iyo qisadaasi horta maxay ahaydeen magacayga runta ah waa burco jaamac xirsi deeriye horta taasi waa kow magacayga labaadna waa nimco yasiin caraale waa faamiligi caanbaxay waana faamiligii soo korsaday waxaa hadda aan usoo noqnoqdayn waxa weeyaan xoogaa problema oo hadda reerkii korsaday igaga yimi marka wanigii de ogsba joogay ogs markaa maxkamad baan furtay maxkamadiina markaa adeegana waxaa loo diray waaran waa laysu kaayo keenay waxaan dhihi ani baan rabnay in nolo kala qaado marka calaa kulli xaal mudda maxkamadii noo qabatay haddan exactly waqtigii ay maxkamaddu ii qabatay ayan faleyd ka soo degay haddana arrintii maxkamaddii ka bilaabantay waa hagaag arrintaa haddaynu in yar dib ugu noqonno siday ku bilaabmatay aynu dhagaystayaasha xasuusino siday ku bilaabmatay markii ugu horeysay waktigaa aada luntay wakti may ahayd iyo reerka kale ku helay iyo faamiligaaga aada ka luntayba
maxay ahayd sagalay horta anigoo saddex sano jira ayaan lumay halkaa naasa hablood korkoodaa dabeedna waxaa la geeyey jabuuti kaarsiis baan ku koray malcaamadda lagaga daray islaan edo markaa yahaydoo aabbahaygii hore walaashii yaasiin caraale mahay batuun caraale lay geeyey batuun caraale ay korsatay batuun caraalena inaan jabuuti de lagu koriyo markaas waaba laysiiyeyba wiila dhashabaa bii korinsa ibrahim ladu imika lakise sana janaraala jandaran ma aqaan wuxuu yahay dowla ha waa sarkaal imaka ibrahim deedna calaa kulli xaal shan sano markaan aan jiro ayaa aniga walaalkay oo laba walaalina kala dhaleen oo markaa reerka aanan ka lumine la socday ayaa waxay iga helay anoo ku ciyaaraya jabuuti isagii oday duubiri la yidhaahdo caruurtiisa way nool yihiin waa oday caana markaa reerkii bay qabsadeen ma reer maalin walba waa loo yimaadaa waa lay kaxeeyaa waxbaa laysoo siiyaa dharbaa laysoo iibiyaa adigu ilaa maxay ahaydeen ilaa iyo maxay ahayd shan jirkaygii lix iyo toddoba iyo sideedba way daba socdeen laba sano iyo badh reerkaasi aabahayna markaan anigu u lumay ilaa hadda lama hayo hooyadeena etoobiya gashay iga raadisaday dowladda faransiiskuna waxay leeyihin hala keenay intan yar hooyadeed iyo aabaheed calaa kulli xaal siisiyaalna loo loo warwareejinayay hooyadeedii joogtay sheikh ay soo korsatay baa fariin loo diray waxaa la yidhi gabadhii soodon dad baa nagu haysteen way tim hooyaday dii labaad way soo kaxaysay sheikh bay keentay sheikh baa macaamadii ka galay sheikh baa waxaan ka galay in iskuulkiisa kaaga soo sheekeeyey horta sheekadu waa sidaas deedna ninety sixkii sagaashan iyo lixdii ayaa deena dubay faamigeyga ila soo hadleen oo la yidhi gabadhaasi waa gabadhayadii halkaas inaad joogtaa waan kuugnay waan wada hadalay waxay lahayd waxaa noo dhex ahayd nuure cabdi cali marka iyago qolada ee aada la noolayd ma kuu sheegeen inaad soo luntay oo ay kusoo heleen may ma iima sheegin laakiinse anigu dee naag weyn baan waxbaan ogaa odayguna marku uu dhimanaya wuu ku dardaarmay sheekadan way bilaawnay laakiinse dee cid dhashay ma aqaananu markaa markaa dee wayna reerkan soo kursaday weliba dee sida fiicanay kursanaya wiyaaba fiicanna way ahaayeen inaan meelaan dee tagaba ma haysto xageen tegaya sidaad kusoo heshay familigaaga faamiligeega waxaa kusoo helay siddeetan iyo lixdii bay soo wareysteen ay soo heleen horta may sagaashankii may sagaashan iyo saddexdii bay horta albany iga daawadeen aroos halkan london aan ka dhigay tii aan ka lumay markaa aniga i haysay ee xadhigga iga furtay xadhigga igu xidhay haddana iga furtay oo walaashay ahayd oo laba walaalna kala dhaleen tii unbaa ajalada iga garatay deedna waxay soo dirtay nuur cabdi cali oo imika ingiriiska ku nool reerkiisa baan isku baranay waxay yidhahdeen waxaan doonay dna kaa qaadano inantaydii baa tahay calaamadaasaad leedahay taasna waad leedahay waa runtiin baan idhi laakiinse basaboor ma haysto markaan basaboorka helo ayaan diinmanaya deedna halkan waxaan nimi markaan basaboorka qaadanaya khadra daahiriyo kulciyo two thousandkii aniga jabuuti marnay markaasaan reerkayga bartay hooyaday helay korsaday haystay ilaa abtunaaw hadda waxay sii mootantay waa laba sana iyo badh ha adeegana saasaan ugu sheegay oon ku yidhi haddaad reer sheekoo i caddaynaysaan anoo shan jira anoo saddex jira anoo afar jira anoo shan jira waxaan u gaadhay lix qofkii igu dhaaranayo diyaar baan ahay ilaa haddaadan baan taaganay caawadan adila hadlaysid ayaan taaganay marka ad wada calaa kulli xaal sheekada iska soo dhamaatay xakamid bay ku jirtaa adduunkan cid jijirinaysaa ma jirto d n a baa jirta d n a adigana loo kala qaadayaa looyar baan qabsaday waxbuu ii dhiyan sheekadeen way socotaa hadda waxaan u imina waa intaa markii horena saasaan u imi haddana waan baxay taamkii laygu soo noqono waan imi maxkamadeenu diyaar baan ahay looyarkeygenu ii shaqaynaya marka maxkamadda imika d n a gii baad sugaysaan d n a baan sugayaa hadda maanta waxaa loo yeeray suldaankii adeega maxkamadda maantadan kula hadlayo baa loo yeedhay deedna waxaa lagu dhibay warankii adeega marka warkii baan sugaynaa
waa hagaag nimco bal mid ka mida heesahagi ugu dambeeyaan jecelahay inaynu dhagaystayaasha ku yara nasino dhagahooda heestaasi biyo dhacay ها هس في عم بدي سقط aada iyo aad Wakhti- akhyaartii magaalada ku Wakhti- jirta ciyaar xaafad bay ها idhaahdaan واي ما كنت وهستي إن إن هذا إما كان يدك هاي سكول بين وإريدي ألفا ولا حنكي ألفا وميسكي فرن له Haye.
عود كي معه
qorax soo baxadiyo waagii baryahane kuu bacqaya sannadiyo biilay naftu kuu bugtaa wixii baray jacayl bulshada ogo reer biyo dhaca badidoodu maqale wixii badi jacayl bulshada ogo reer biyo dhaca badidoodu maqle ilanahay besta saaxiibka badiyo ina baacaadiyo sicibkood saaniyo weydiibabosh guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aboholyow nafta abaahi ku qabto waxaad baanaan layd ood bogsin lahayd aboo ku taali jirhike wixii bari jacayl habeenkoo bari tegay